waa tahay khiyaarta hawada nagala soconaysahay halkaad naga dhegeysanaysaan waa shabakada wararka ciyaar dotcom iyo caalamka oo dhan saaka magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug gaar ahaan cisbitaalka gaalkacyo waxaa booqasho ku tagtay waftii hogaaminayso wasiirada caafimaadka iyo arrimaha qoyska ee dowladda puntland iyadoo wasiiraddu ay booqatay dhaawacyadii dhowaan ku kuda kusoo dhaawacmay dagaalkii ka dhacay deegaanka kalshaale iyo hagogane ciyaag dadkam ayaa telefoonka kula xiriirtay wasiiradda kadib markay tagtay cisbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo iyo xarumaha caafimaadka ee dhaawaca la geeyey wasiir bal waxaad faahfaahin naga siisaa xaaladda dhaawaca aad saaka booqatay bismillahi raxmaan raxiim marka ilaah baa mahad leh waxa weya dhaawac or booqanay aad iyo aad buu u fiicnaa runtii muxuu ahaayey markii la keenay jidda soo mareen kadib waxa weeyaan gurmudka waxa uu sameeyey gobolkii oo kala maqnayn muxuu ahaayey kadibna waxaa saaka ka muuqatay runtii barwaaqo badan qurux badan caafimaad badan dhowr nin oo waxaa jirta xoogaa muxua dhaawacooda culus yahay iyagana waxa weeyaan waxaa loo tabaabashaysanaya sidii xaaladooda meeshii wax looga qaban karo loogu sameyn lahaa wasiir mar haddii adigu aad tagtay dhaawacyada aad soo booqatay aad ugu tagtay cisbitaalka tirada dhaawaca aad aragtay waa imisa mudan wasiir waxay ahaayeen sagaal iyo toban koob iyo labaatan bay ahaayeen laba jidkay kusoo dhimatay sagaal iyo tobankii kale oo gabar mid tahayna waxa weeyaan way joogaan hadda dadka xaaladooda aada u daran tahayna waxa weeyaan ilaa afar qof oo muxuu ahaaye wiil alxamdulilah uga taalo muxuu ahaaye nin kaloo iyagana madaxa ugaga taalo siciyo jajab iyaguna waxa weye caafimaadkooda aad iyo aad iyo u wanaagsanaa wayna barwaaqaysan yihiin wax dhibaataana ma jirin sidoo kaleeto waxaa loo sameeyey waar dhan oo garay u leeyihiin oo muxuuaha dhakhaatiirtii kor joogto waxaa loo sameeyey dhalinyaradii waday iyo muxuu ahaaye iyo dumarkii gurmudka gobolka oo dhan oo muxuu ahaaye meesha ay wax ugu karin lahaayeen runtii iyo dadwiilo qurux badan iyo soo dhaweyn fiican iyo dee baa aada uga muuqda aad ma ugu qanacsanaayeen hadda markaan wada hadlalena dhaawacu si fiican bay maanta marxaqiinayaan wasiir maxay kuu sheegeen maamulayaasha caafimaadka gaar ahaan agaasimaha guud ee caafimaadka gaalkacyo iyo shaqaalaha caafimaadku dadkan markii lasoo gaarsiiyey gobolka gurmud inteeselag ayay ka heleen xarumaha caafimaadka ee guud ahaan magaalada gaalkacyo o dhan iyo shacabka gobolka mudug oo dhan oo la sheegay inay tallaabo ay fuliyeen hiil iyo hooba leh gurmud badan ay fuliyeen wadaha gaalkacyo kusugan arrinta faahfaahin mudana wasiiran ka siiya wallahi horta xilligay imaanayeen isbitaalka waxaa ku sugnaa dhammaan muxuu ahaye xaruntii caafimaadka dhakhaatiirtii muxuu ahaye gurmudkii bisha cas muxuu ahaye shacabkii gobolka oo dhan muxuu ahaye maayarkii gobolkii muxuua madaxdii oo dhan gudoomiyii ururka haweenka muxuuaha ururadii wasaaradda dadkii oo dhan ayaa isbitaalka ku sugayey markii la keeneen islamarkii waxaa loo bilaabay muxuuaha daryeelka ugu horeeya oo ahaa dee dad safar dheer soo galay oo dhaawac ahaa sidii loo dejin lahaa waxaa loo diyaariyey far dhan oo muxuu ahaa iy gaaruleeyin sariirahoodii leh meesha cunnada loogu diyaarin lahaa loosii diyaariyey dhakhaatiirta intii kale oo ka maqnayd oo markaa ka maqnaydna muxuuaha gurmudii lagu yimaadeen haddana waxaad mooday sida dhakhaatiirta iyo gurmudka jooga iyo tirada dhaawac runta aad bay u kala yar yihiin maxaa yeelay dadkii o dhan oo heegan u wada ah dadkii o dhan waa wada ladan yihiin hadda wax dhibaataa intaas mulaqalayo oo hadda qaliinka muxuu ahay galaya mooyaane waxba dhibaato ah oo maaragtay ma jiraan daawo ku filan muxuu ahaay gurmud ku filan daxyeel ku filanna way haystaan mudana wasiir dhaawacyadan dadis waxay u badan yihiin ama dadkii shicibkaha ee u dhashay gobolka cayn inta badanna dhaawacyadan waxaa lasoo gaarsiiyey magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug iyada dadku ognahay in abaara ka jiraan ama dhinaca dhaqaale uxun yahayba ma laga yaabaa gobolka mudug ay hadda joogaan iyo cisbitaalka gaalkacyo inay ka helaan daryeel caafimaad iyo meel lagu xanaaneeyo intay intay caafimaad rasmiga ka helayaan
walaal waxa weeyaan dadku meel cidlaa maysan imaan waxay yimaadeen dadkoodii muxuu ahaaye maamulkoodii u yimaadeen guryahoodii bay yimaadeen ma aha dad muxuu ahaaye daryeelkooda meel kale laga raadinayo ma aha dadkii oo dhan baa kor taagan oo muxuu ahaaye meel laga fiiriyo oo laga arka keliya ayay la-yihiin marka ma ahan dad buuhoo la sugaya ma ahan dad dad kaloo dibadda ka imaanaya sugaya waa dad gurigoodii jooga dad sanado joogaan hadday bilo joogaan hadday beri joogaanba ma aha dad muxuu ahaaye martiya ma aha
mudan watir waxaa jirta in guud ahaan gobolka cayn oo dhan ay ka jiraan dagaalo iyo ay udhexeeya ciidamada maamulka somaliland gaar ahaan militariga iyo shacabka ku dhaqan gobolka cayn waxaana dhici karta in mar kale uu dagaalo ka dhaco een deegaanada haddan aan xiisadu ay ka taagan tahay ma laga yaaba haddii dhaawacyo kale ay yimaadaan in een loo helo xarumo kale oo dheeri oo caafimaad oo gobolka lasoo gaarsiiy maadaama uu laogyahay in xarun gaalkacyo ay tahay xarunta keliya ee dhinaca caafimaadka ugu sarreysa guud ahaan soomaaliya o dhan weliba gaar ahaan puntland
walaal waxa weeyaan buuhoodle dagaalkiisa waa loo tooghayaa waa la ogyahay dowladna shacab lama dirarayso waxa weeyaan dadkoodii iyo maamulkoodii iyo dowladoodii iyo dal iyo dowladbaba heedan u ah muxuu ahaayey dowladda somalilandna buuhoodna la diriri maysa waxay la dirirtay muxuu ahaayey dadka reer puntland oo dhan bay la dirirtay faqiiri kabiirna diyaar baa loo yahay haddii boqol naga dhimato iyo haddii laba naga dhimato iyo haddii kumanayaal dhaawacmana dad dhabarka saaran karo muxuu ahaayey diyaar u ah oo muxuu ahaayey awood iyo dhaqaale iyo daryeel intaba u hayabaa bay daanu nahay waxaana rajaynaynaa inaysan xaaladu noqonin buuhoodle muxuu ahaaye oo oo somaliland la dagaalamayso waxa weeyaan ummad lagu soo duulay dhaqankoodii jiritaankoodii dadnimadoodii dowladnimadoodii maamulkoodii dad lagu soo duulay weeye marka xaaladdu waa dhaaftay muxuu ahaayey way dhaaftay muxuu ahaye shacab iyo iyo dowlad lagu soo duulay waxa markaan is arkaya istaabanaya waxa weeyaan waxa weeyaan waa laba dowladood baa istaabanaya